musharax shukri canab cabdi warsame oo u taagan xildhibaannimada dowladda soo socota ee sanadka labada kun lix iyo tobanka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee caabudwaaq ku soo dhoweeyey guddiga ayrboorka odayaasha dhaqanka ururada hoyooyinka oo iyagu ay ka muuqatay farxadda in ay arkaan musharax haweenay ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada shukri canab ayaa gacan qaaday dadweynihii ku soo dhoweeyey garoonka oo iyagu u ruxayay caleemo qoyan guddoomiyaha xaafadda oktoobar cabdi baase weyne axmed aadan dheere oo ka mid ah guddiga ayrboorka iyo faadumo caanood guddoomiyaha ururka krama oo ka hadlay goobta soo dhoweynta ayaa sheegay in ay tahay shukri shaqsi wax badani u qabtay bulshada caabud waaq ayna mudan tahay in la siiyo codka si ay u noqoto xildhibaan sanadkan labada kun lix iyo tobanka shukri oo ka soo baxday jaamacadda dhaqaalaha inay maanta xildhibaan la doonayso waxaan codsanayaa ergada bahagaadeen inay shukri sifto xildhibaannada ilaa harta wiilal xildhibaanna ah baana daadiinaya waad ogtihiin inaysan hal carishno
cabdi afweyne waannu ognahay garoonkan waxa ay ka soo martay mar hore iyo mar dambaba waxaan leenahay dadka ay ka soo jeeda ilaahay baan idinku dhaarshay haddaad tidhaahdaan maalintii garoonkaa la bilaabay iyo maanta inta u dhaxaysa maxay qabatay waxaannu inii haynaa iyadoo qur'aanaan haynaa ha barbardhiginnada qaada beriisa qofaan ku bixin ilaahay inta ka baqdaan waxaan idin leeyahay codka siiya
musharax shukri canab cabdi warsame oo sheegtay in deegaanka ay wax badani ka soo qabatay sida dhismaha garoonka diyaaradaha ee caabud waaq ayaa sheegtay in hadda waxa ugu horeeya ee ay ka shaqaynayso ay tahay nabadda deegaanka iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka musharaxnimadayda waxay ku salaysan tahay qodobada halkan ku qoran oo ugu horey nabad nabad maisla wada garanay inaan nabad rabno maisla wada garanay number kow waxaan u socdaa nabadda inaan ka shaqeeyo number laba waxaan u socdaa nabadda inaan ka shaqeeyo number saddex waxaan u socdaa nabadda inaan ka shaqeeyo waxaan rabnaa horumarkii iyo dadaalkii iyo wixii badnaa oo soo qabanay inaan sii horumarinaan doonaynaa waxaan rabaa magaalada columbus ohio oo ku taala dalka maraykanka iyo caawuda inaan mataaneeyo waxaa weye wax badan baan arrintaas ka shaqaynay meel fiican bayna hadda ii maraysaa federaalka waxaan ka doonaynaa inaan maaragtay wixii xaquuq deegaankan ay ku leeyihiin hadday amni ahaan lahayd hadday caafimaad ahaan lahayd hadday nabad ahaan lahayd iyo wax kastoo maaragtay deegaankan oga aadin inaan oga keeno hadii ballanqaad aana samaynaynin inaan ballan qaado layguma yaqaan wallahi aniga rajadeyda waxaan dhihi karaa ninety percent rajo fiican aan qabaa inaan kusoo baxayo positionka dadka maxay hayto lagu soo daraayo guddiga waxaan maxay hayto ka codsanayaa insha allah inaad codkiina isiisaan khadre axmed xuseen gada taymis caabud waaq